waxaan rabnaa fariinta soo socota inaan idinla wadaagno horta dadka waxaan ka codsanaynaa inay caruurahooda ka ilaaliyaan meelaha biyaha wasaqda fadhiista inay ku cayaaraan dadka la fadhiya dariiqyada raashin ku gadayana waa inay raashin ka gadayaan sida rootida iyo khudaartaba waa inay boorka iyo wasaqda fuulaysa ay ka daboolaan hilibka diqsigii waa in laga daboolo diqsiga cayawaanka aad buu usoo badanaya dadka waxaa laga rabaa khudaartaas iyo ama alaabtay gateen markay guryahooda la tagaan waa inay hygiinkooda ilaaliyaan oo waxaa muhiim ah farxaladii caadiga inuu ahaan jiray si joogta inaan u samayno marka cunada markaynu karsanayno haddaynu dhaqanka noocaan la nimaadno ama aan gurigeena ku noqono qofkuna gurigiis ku laabta intuu magaalada lasoo macaamilay waa inuu toos isagoo ilmaha iyo reerkii midna u dhowaan musqusha waa inuu tago saabuun ku farxasho raashinka markii la cunayo intaan la bilaabin qofku waa inuu saabuun ku farxasho musqusha markii la isticmaalo qofku saabuun waa inuu ku farxasho raashinkii markii la karinayo kii la karinaya waa in la nadiifiyo khaasan hilibka iyo khudaarta biyo lagu dhaqo qofka karinayana ka hor intuusan karin waa inuu faraxasho intaasoo faraxal markaynu ku darro shanteena istalaadood oo waajibiga ahaa waxaynu u dhownahay nadaafadeena inay fiicnaanayso marka waxyaalaha marka dhibaatadii xunadii muxuaha ay gudbinayeen intaynu gacanta wax ku taabanno inuu afkeenu wax ku cuno hadhow noo keenaya xanuunada ku dhaca habka dheefshiidka ayaynu ka hortegaynaa fariinta kaloo aan la waadagayna waxa way biyaha aynu cabayno waan ognaha balid bay fariisanayaan baadihii bay fariisanayaan marka dadka muxua waxaan ka codsanaynaa biyaha dhaansha inay mas-uul noqdaan kuwa baraagahooda ku shubanayaan ay mas-uul iyaguna mas-uul noqdaan oo markii baraagahaas biyaha ay soo gaaraan waa in biyaha muxuaha la iska nadiifiyo oo lagu daro dawooyinkii lagu dari jiray oo ay sida caadiyan hadii la waaya xataa nuuradda waxbay tartaa fariimaha meesha meelaha ay biyuhu fariistaan oo ku raagaan sida gaalkacay oo kale oo wasaqdu ka abuurayso xilkaas dawladda hoosaa leh fariinta u danaysa waxaa weeye markii aad dhamaa waa dhici kartaa inagoo dadaalay misna in xanuunada ay yimaadaan marka markii xanuunada yimaadaan fadlan si deg dega waa in loo yimaado muxuu ahaa xarumaha caafimaad